gudoomiyaha magaalada dhuusmareeb macalin cabdiraxmaan geedo qorow ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ka daafuray kulan si rasmi ah oo lagu daafurayo qorshaha horumarinta magaalada shanta sano ee soo socota kulanka ayaa waxaa ka qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug hay-adaha samafalka ururada bulshada rayidka aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwana bulshada deegaanka ujeedda kulanka ayaa ahaa in la dhiso qorshe istaraatiiji ah oo lagu hagayo horumarka magaalada dhuusmareeb muddada shanta sano ay soo socota taas oo diradda lagu saarayo horumarinta adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha nadiifka korontada dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale xoojinta nabadgelyada waa kan guddoomiyaha magaalada dhuusmareeb oo daafurka kulankaas ka hadlaya buuggan qorshaha horumarinta caasimadda buuggan wuxuu yahay horta magaalada dhuusmareeb qofkii aan aqoon oo caalamka jira oon ama luqadanada anagu aan ku hadalnaa oo aqooninba ama aan dhuusmareeb imaan waa inuu dhuusmareeb meeluu ka bartayli karo dhuusmareeb maxaa la yidhaha xaggay soomaaliya ka dhacdaa meeqa deegaana hoos timaada maxay caan ku tahay goormay soo bilaabatay yaa soo bilaabay markii u horreyday maxaa meeshaan ku ooli jiray siday ahayd magacaan dhuusmareeb la yaalo tirkiisuu ku yimid maamulkii u horreeyey meeshaan goormo uu soo bilowday oo baalkii waxuu ahay maamulkii u horreeyey goormo u ahay maamulkaas yaa guddoon ka ahay golo deegaan meeqaa soo laheed intaan soo lahayn waxaasoo dhan buuggaana laga baranaa waxa buuggaanu sidaba aad arkayseen oo hadda ninkii agaasimuhu si fiican u sharxay waxuu ka shaqaynaa oo la rabaa buuggan in laga barto oo adinka waxaa laidinka weydiinaa shantan sanoo soo socota qorshaha dhuusmareeb lagu wadaayo masalan maxaan adduunka weydiisanaynaa sanadkan koobaad ma maxaa noo daran oo briortada koobaad noo leh ma waddaan dhisaynaa ma isbitaalaan dhisanaynaa ma iskuulaan dhisanaynaa ma layraa noo daran oo magaalada dhifinteediia ma sanitationkii iyo nadaafadiia maxaa briortada koobaad noo leh ilaa adduunka da hadda anugu taga aan idhaahdo waxaan rabaa inaan wadda la ii dhiso waddada mareegeeda qoroob ahaa wataa mase dadkiiaa ii soo dhiibayoo waa fariin ummadii ka timid oo dadkiiaa shaqadaan waa shaqa dadkii ay leeyihiin shaqada dadku ay leeyihiin marka waa inay tashi ka soo baxdo lasoo weydiiyo la yidhaahdo sanadkan laba kun labaatan iyo lix waxaasa baryoorta koowaad noole waxaasa naloo qabto sanadka ku xiga taas ha la qabto taladaasaa marka waxaa laydinka rabaa inaad qeybtiina ka qaadataan qof kasta isagoo xora aragtidiina aruurino waxaa buuggan sida laga hadlay annaga cid buuggan lagu maalgelidaa ma jiro dowladda hoose ayaa buuggan maalgelinaysa saddex kulankan ayaa qayb ka ah kulamo isdabajooga oo lagu qabanayay magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug kuwaas oo looga hadlayay sidii loo hormarin lahaa magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug